إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qarax ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan alkataa'ib ayaa baahisay xalqada toddobiyo tobanaad ee taxanaahumul caduw faxdarhum oo lagu soo bandhigo qiraalada jawaasiista ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada dayniile ee magaalada muqdisho guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey degmada aadan iyo baal ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe mid ka mid ah culammada diinta islaamka ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay iska dhiciyaan shisheeyaha kusoo duulay dalkooda زونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axadaha taariikhda hijiriyaduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran qarax ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaasi war kale ku saabsan weer lagu qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollo ay ka mid yihiin hiiraan iyo gobolka banaadir haddii aynu ka hormarno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la eegtay goob ay ku caweynayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle qaraxa ayaa ka dhacay bariga magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda loo yaqaano xawataako faahfaahino dheeraad ah ayaana ka soo baxaya dhimashada iyo dhaawaca ka soo gaaray ciidamadii lala beegsaday inta la xaqiijiyey toddoba ruux oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo ayaa ku noqday dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ku nafaaya qaraxan waxaa ka mid ah sarkaal boliis ah oo lagu magacaabi jiray shida ibraahim jiis sidoo kale askari ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa ku dhintay qaraxa waxaana uu dhaawac soo gaaray shan kale oo isugu jirta saraakiil iyo ciidamo saraakiisha ay dhaawacyadu soo gaareen waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii ugu magacownaa maamulka hirshabelle magaalada feerfeer kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey gacmo duule waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawaciisu yahay mid garaab ah sidoo kale waxaa qaraxa ku dhaawacmay xuseen aflow oo ahaa guddoomiye laameed ka tirsanaa magaalada beledweyne saraakiisha ku dhaawacmay qaraxa waxaa sidoo kale ka mid ah saadaq faarax oo ahaa sargaal ciidan askari kale ayaa sidoo kale dhaawac soo gaaray duulaanno ay shisheeyuhu gadaal ka riixayeen oo maalmahan ka socday gobolka hiiraan islamarkaana lagu qaadayay walaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa horboodayay maamulka hirshabelle waxaana hadda muuqanaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bartilmaameedsanayaan gudaha magaalada beledweyne si kastaba ha hatee qaraxan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay ay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen askar etoobiyaan ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxii shalay ka dhacay eeraboorka magaalada qansax dheere ku dhintay afar askari oo etoobiyaan ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex askari oo isla etoobiyaan ah waxaana sidoo kale qaraxyadii ka dhacay eeraboorka qansax dheere ku dhintay mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana uu ahaa guddoomiye ku-xogeenkii magaalada dhanka arrimaha bulshada kaas oo lagu magacaabi jiray ibraahim aadan cabdulle oo ku magac dheeray carab dhanka banaadirna rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday islamarkaana weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda shiraaye ee degmada dayniile waa mahadsantahay haashim cabdinaasir alkataa'ib ayaa baahisay xalqada toddobiyo tobanaad ee taxanaahumul caduw faxdarhum oo lagu soo bandhigo qiraalada jawaasiista maxamed amiin ayaa ka waramaya
waa xalqada toddobiyo tobnaad ee muuqaalo taxano ah oo qayb ka ah silsilada humul caduwu faxdarhum oo ay baahiso mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu soo bandhigayo qiraallo ay bixinayaan jawaasiis u shaqaynayay sirdoonno kala duwan xalqadan ayaa waxaa ka soo muuqanaya afar jawaasiis ah oo dhammaantooda la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ee c i eda mid weliba oo iyaga ka mid ahna waxa uu u qabtay shaqooyin kala duwan cabdulle cumar maxamed cabdulle farkeeto xasan cabduqaadir maxamed xasan buuxow ibraahim baandhey iyo xasan cabduqaadir cumar baariyow oo dhammaantooda ahaa shabakad basaasiin ah oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ugu horeyn cabdulle cumar maxamed iyo xasan cabduqaadir maxamed ayaa ka waramaya qaabka ay ku howlgaleen magacay waxaa la dhahaa cabdulle cumar maxamed ayaa laidhaha aniga shaqadan waqtigii soo gashay waxaa ii soo bandhigay in la yidhaahdo cumar ku joog ayaa shaqada ii soo bandhigay shaqada oo ah in oo gaariga oo walaayada mas-uuliyiinta inaan magaranaysaa ninka oo murtadka ahay oo wuxuu u yahay ciidamada maraykanka ayuu wuxuu u yahay sirdoon cumar ku joog ayuu kaas la xiriiray ani marka cumar ku jooga shaqadii ii soo bandhigay ani ana waan ka aqbalay markaan ka aqbala kadib wuxuu dhahay shaqada wuxuu ii soo bandhigay yiraahda ayaan isla shaqaynaa shaqo waxaan isla qabanaa oo igu yiri baabuurta walaayada ragga mas-uuliyiinta waaliyaasha iyo mas-uuliyiinta iyo macluumaadkooda inaa iisoo gudbisatay shaqadaas ayuu iisoo bandhigo yiri ana waayahay ayaan ku iri ana marka waxaa ii bandhigo oo mas-uul shaqada iga ahay oo markuu joogo sidaa boqol doolar ama lacag inuu isiiya isaga markuu jooga magacii waa xasan cabduqaadir maxamed aadan waa loo yaqaano xasan buuhow waxaan shaqaynaya galaal suuqiya ka ahay waxaan shaqo la qabtay abuub waxaa shaqadaas ka bilaaway elebkabtar oo gaal saaran iyadii meel ku soo daadas ayaa soo waday aniga markii soo wadaay kaligeeya ahay asiga laakiin gadaala iga jira asiga waa ka warhay waa degeen orod tag sabad waa orda ha ka caabsan ha ka leexan ayaku waa ku arkayaane waa i arkeen waa soo baxa lebis wartood la soo gala meel yaag layiraad ayaa keena markii meesha aa keena waa ka leexdo magaalada argagax ku sameeya wax baa ku tuurtuureen qoryaal waaweyn iyo yaryar oo ku rideen cabdulle cumar maxamed cabdulle farkeeto ayaa sheegay in shaqadii ugu horreysay ee uu qabtay ay ahayd duqayn ay diyaaradaha maraykanka la beegsadeen allah shahaadadiisa ka aqbale ee sheekh cali maxamed xuseen sheekh cali jabal oo ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir shaqada ugu horreysa oo aniga aan qabta waxay ahayd gaariga waaliga sheekh cali maxamed xuseen cali jabal waaliga banaadir milfahantad waaliga banaadir gaariga saarif dhallinyara wada inoo keen gaariga intaan laajada lii keeni ka hor waxaa itus saaxiibkay jilaani wuu yaqaanaa walaayada wuu kala garanaya asigaa itus kor iga tusay gaarigan waaliga iskale sheekh cali maxamed xuseen cali jabal waaliga iskale igu yiri shaqada ka qabo ay waaye taas aniga iyo jilaani miyo ayay qaas noo tahay oo shaqada qaas noo ah meela fahamta waaye gaariga lawaajida la keenay marka gaariga lawaajida la keenay waan andhaqay waan hagaajiyey alaabtii oo g b s i waa lii keenay waxa ii keenay nin la yidhaahdo ninki inaan kuu sheego sooma nin la yidhahdo xasan barye waa ii keenay gaariga waaliga hamaruu iga keeno g b s ka alaabtaasuu ii keenay hal shay ah markuu ii keenay gaariga saarifta ayaan u adeegsaday gaariga markaan u adeegsaday oo aan dhaqay oo hagaajiyey gaarigaa saaray gaarigaas ani waxaan ku qaatay lacag laba boqoloo doolar lacag kuna liiga ballan qaaday sideed boqol liima siina ibraahim baandhey iyo xasan cabduqaadir ayaa iyaguna waxa ay ka warrameen shirqooladii ay ku lug lahaayeen
soo wacay loo hadlay oday la yidhaahdo odaga bile isagoo marka soo socdo ayuu tagay daba socdaan daba socod waa daba socday shan toban dilaab dib u baxay buu toban dilaab dib u socday markii ka bacdina tobankii dilaabna duqeynaa dhacday waa la duqeeyey odayga ilaah badbaadiyey waa ka tegey lacag kodan door lacag usoo tuuray dhowr baa lagu joogay waxaan aaday dina hanqaal meel yidhahda aada yidhi bax meel banaan ah diyaaro helikobtero ayaa imaanaya meeshiin aaday wax maa joogo eedina ma ku arkaysa maya maya iska tag yidhi bax lacag dhan lixdan door isoo tuuray waa ka tegey gadaashaan dam abuu toddoba boqol bees iisii alaab kale ii dhiibi abdulfargeet iday ii dhe haafid ikiday usoo markaa hamarka koy usan toog labaad alaabti aada abdulfargeet iday alaabta ma furn an abdulfargeet alaabti abu ii dhiibi us iday ii dhiibi abdulfargeet iday ma iisii abuu toddoba boqol iisii baar kuwan horta ii kasay moobeelsi ii dhiibi shan haba anoo oo afgoo joogsi ii way alaabtan moobeelooga iday isku qaada anoo soo bax ii way haa maykii dhiibi alaab mobel ii dhiibi soo bax soo lugaydada dameer soo wadada siyeeton dameer ahayd soo wadada soo lugaydada kuuny kooy markii aan kuuny ana kooy oo hanqaala meelika dhahay ana kooyahay ii kooy moobeelooy oo qaaday ma ii dhahay sarti oo adaacadda ahayd dogeeya ii dhay markii moobeeloo ishiin sagaashan doolar iisii ku qaadada haddan gadaashan ma ii dhahay sartaa ana dogeey boqol doolar iisii moobeelo kolle oo hadooga ii dhay walaayo kale haay ii dhay anoo hooshaa ka jir sar ii qobiy والله ابوي عبد الفرقيت اغرني درنا وما دروا ان الزمان له shaqada basaasnimada ayaa ah midda ugu liidata ee ruux bini'aadana uu qabto waxaana dhammaan jawaasiistan iyo kuwii ka horreeyeyba ay ka wada siman yihiin shallaytada iyo islacnaditaanka dhexdooda ah balse intaasi oo dhan waxaa uga sii daran inay aaqaradooda seegeen oo ay shilimaad yar ku beddesheen diintooda
الله سبحانه وتعالى وحو يري أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت إيب جاي بالي سوقتي xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen wahaakada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas weeyaan
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey degmada aadan iyo baal ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe maxamed ciise ayaa faahfaahinaya xilli dhowr bilood ka hor aadan yabaal laga qaybiyey raashin gurmad ah ayaa haddana maalintii shalay waxaa guddiga gurmadka abaaraha raashin ka qaybiyeen degmada ku dhowaad boqol qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay waxaana la siiyey raashin isugu jira bur bariis sonkor iyo saliid dhammaan siddeetan iyo afarta qoys ee raashinka la siiyey ayaa soo dhoweeyey gurmadka waxaana ka mid ahaa hooyooyin mako maxamed maxamuud maanta maxaa lagu siiyey loor sonkora loor bura loor bariisa lama caago saliida waa kaas walaayada kor alla hou dhigo intii muslimaana oo kayrka ilaahay ku socota kor alla hou dhigo intii heerka dhibaysana allah ka reebo ay ugu horreyn ku bilow magacaaga bismillahi rahmaan rahiim magacayga waxaa la dhahay canab cumar maxamuud waxaan aad u taagay salaamayaa walaayada islaamka kor alla hou dhigo gaalna allaha jabsho waxaana la siiyey bur iyo sokor iyo bariis walaayada kor alla hou dhigo gaalka dhulka allah gelsho ka waran marka dareenkaaga maanta aad iyo aad buu u mahadsan yahay korna allah hou dhigo walaayada nadaam kale boob aan lahayn oo wanaagsan aan lagu bixinayo maasha allah kutubka diinka agtiisa
sidoo kale rag ay ku jiraan kuwa waayeelo ah iyo qaar lixaadka la ayaa ka mid ah kuwa raashinka la siiyey
badar macaawina waxaa lagu qaybiyey waxaan haysanaa laba caag oo saliida iyo saddex looro badara oo hal sokor iyo hal bariisa iyo hal bura waxaanuu naga soo gaaray guddiga abaaraha gaar ahaan wilaayada shabeellada dhexe marka waa mahadsan tahay wilaayadu khayr allaha siiyo hadda ugu horraysa allaale midda labaadna wilaayadaa le wilaayada dalka iyo dadka ha makaniso ilaahay intaasa uga barya farxaddayda aad iyo aaday u dareenay u badan tahay aadan u faraxsanahay idoo wilaayada islaamka ay macaawinana sii hayso hadow alla yidhaha dareenkaaga ka hadalna leedahay abni haysanno nabadgelyo haysanno roobna ilaahan ka rajayhayna guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo raashin qaybin ah maalmahan ka waday gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe warkan dhegaystayaal saaki waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay iska dhiciyaan shisheeyaha kusoo duulayay dalkooda warkaas waxaa faahfaahinaya mahad sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ku booriyey inay iska dhiciyaan shisheeyaha duulaanka kusoo qaaday dalkooda sheekha oo ka qaybgelayay nadwo ka dhacday masjidka weyn ee quba oo ku yaala deegaanka kunyibarow ee shabeellaha hoose ayaa sheegay in maanta gaalada dagaalka lagula jiro uu waajib yahay wuxuuna xusay culimmada iyo dowrka ay ku leeyihiin jihaadka culimmada marka dowrka uga aadan inay ummadda taxriidiyaan ayaan dul istaagaynaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi moxamed wuxuu ku yidhi yaa ayuha annabiyu xarid almu'miniina cala alqitaal marka isbarbardhigaan samaynaynaa marka ilaahay nabi moxamed amrayay inuu taxriidiyo ummadda iyo maanta ee muslimiinta jooga yaa badan yaana awood badan ilahay baa idinku dhaariyeen ninka maanta dhahaya ummaddu mustadcafiin waay jihaad lama gelinayo waa tahluko weeye waa tahawur nimanka dhahaya ha ogaadeen inay allah iyo nabi moxamed ay wax ka sheegayaan marar badan ayaana dawaad noocaan ah waxaa lagu qabtay meelo kala duwan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah
kaasi wuxuu ahaa mahadoo inooga waramaya war ku saabsan mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay shisheeyaha iska dulqaadaan warkii subaxnimo warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa